الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله cummaan ama saldanadda cummaan waa dal carbeed oo dhaca galbeedka qaaradda aasiya gaar ahaan koonfur bari jasiiradu ekaha carbeed waqooyi waxaa ka xiga dalkan gacanka cummaan iyo marinbiyoodka hurmus halka waqooyi galbeedna uu kaga beegan yahay dalka isutagga imaaraadka carabta galbeedna waxaa kaga aadan dhulka xarameynka ee uu ka taliyo maamulka aala sacuud halka jihada koonfureedna ay ka xigaan yeman iyo badweynta hindiya wuxuu dalka cumaan ku fadhiyaa bedhan saddex boqol iyo sagaal kun oo kilomitiro iskuweer ah sidaasina wuxuu ku yahay dalka saddexaad ee ugu masaaxada ballaaran marka laga hadlayo waddamada toddobada ah ee dhaca jasiiratul carab waana dal ay biyuhu dhinacyada ka maraan maadaama uu dacalka ku hayo badaha saddexda ee kale ah badweynta hindiya gacanka cumaan iyo gacanka khaliijka carbeed marka laga hadlayo dalkan iyo taariikhdiisa qadiimiga ah wuxuu leeyahay taariikh dheer oo soo bilaabanaysa waayo fog qoraalladii iyo waxyaabihii laga dhaxlay dadkii hore ayaana muujinaya in cumaan loo aqoon jiray magacyo ay ka mid yihiin majaan ama makhaan halka dowladdii farrisiyada oo marka talinaysay qaybo badan oo ka mid ah dunida cummaan loogu yeedhi jiray masuun masaadirta carbeed ee lagu ururiyey taariikhda dalalka carabta ayaa iyaguna qeexaya in cummaan ay degi jireen camaaliqadii soo maray dunida taariikhda dhulkanna uu aad u soo shaacbaxay markii qabaa'ilkii carbeed ee qaxdaaniyiinta ay safar ku tageen dhulkan kadib burburkii biyo xireenkii ma'rib ee yeman marka la eego masaadirta taariikhda ee carabta waxaa cummaan loo nisbeeyaa ninka lagu magacaabo cummaan ibnu qaxdaan oo la dhashay yacrub kaasoo dowladdiisa ka hirgeliyey mandiqadda cummaan bartamihii qarnigii lixaad ee miilaadiyada ayay farrisiyiintu ku soo duuleen cummaan waxaana ka hortegay dadkii xilligaas ku noolaa dhulkan oo ahaa reer asdi uuna hoggaaminayey maalik bin fahm al asdi kuwaasoo iska dhexlayay dowladda cummaan ka jirtay ilaa ka hor soo saaristii nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam markii la soo diray nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam kana soo baxay cahdigii maka ee istidcaafka oo uu almadiina ka dhisay dowlad islaami ah oo ay garbaha ku sideen ansaar iyo muhaajiriin wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama bilaabay inuu farriimo kala duwan u diro boqorradii xilligaas ka telin jiray dunida cummaan ayaa ka mid ahaa dalalka uu nebigu sala allahu calayhi wasalama farriimaha u diray dalkan ayaana waxaa ka telinayey laba boqor oo lagu kala magacaabo jifar iyo cabdi oo walaalo ahaa wuxuuna ugu yeeray inay diinta islaam ka soo galaan fariintan oo uu qaaday saxaabigii jaliilka ahaa ee camar bnulcaas radiallaahu canhu ayaa u qornayd sida tan bismillaahi araxmaani araxiim waa fariin ka socota moxamed bnu cabdilaahi oo ku socota jiifar iyo cabdi oo ina aljalandi ah nabadgelyo waxay dushiisa ahaatay qofkii raaca hanuunka intaasi kadib waxaan idinkugu yeerayaa islaamnimada islaama waad badbaadaysaane anigu waxaan ahay rasuulka alleh ee loo soo diray dhammaan dadka haddii aad qaadataan islaamnimada waxaad sii ahaanaysaan madax haddiise aad diiddaan waxaad weyn doontaan boqortooyada fardahayguna waxay imaan doonaan dhulkiinna nebinimadayduna way ka guulaysan doontaa boqortinimadiinna durbadiiba may ka labalabayn boqorradii cumaan ka talin jiray waxay ku qanceen risaalada islaamka dadkii ay u talinayeenna waxay fareen inay soo galaan diinta islaamka reer cumaan dhammaantood ayaana sidaasi ku soo galay diinta islaamka iyadoo aanay daadan dhibic dhiig ah waxay tani reer cumaan ku muddaysteen ammaanta nebiga sala allahu calayhi wasallam axaadiidta laga wariyo nebiga sala allahu calayhi wasallam ee ammaanaysa reer cumaan waxaa ka mid ah haddii aad aragto reer cumaan kuma caynayaan kumana garaacayaan sidaasi si la mid ah ayayna khulafadii raashidiinta ahaa u ammaaneen marka laga hadlayo futuuxaadkii caalamka islaamka waxay reer cumaan safka hore kaga jireen kolonyooyinkii iimaanka ee isaga kala gudbay daafaha dunida markii uu alxajaaj binu yuusuf ka telinayey ciraaq wuxuu cumaan galay marxalad kale waxaana ku faafay madhabka ibaadiyada taasoo keentay inay dagaallo joogto ah kala hor tagaan dowladihii amawiyiinta iyo cabaasiyiinta sannadkii saddex boqol toban iyo toddobadii hijriyada waxay cummaan wajahday duulaan uga yimid qaraamidada laakiin si adag ayay uga hortageen oo way iska jebiyeen waxaana cummaan gashay marxalad awoodeed oo ballaaran iyadoo madaxdii aala kharuusi iyo aala makram ay ku guulaysteen inay isku fidiyaan ilaa xadramowt oo hadda ka tirsan yeman qoyska annabhaaniya oo ka mid ah qoysaskii marka talin jiray cummaan ayaa xilligoodii wuxuu dalka cummaan galay marxalad kala qaybsanaan ah taasoo fududaysay in boqortooyadii hurmus ay la wareegto in badan oo ka mid ah waddankan markii la igtishaafay ama la ogaaday marinka rajaa saalax sannadku markuu ahaa sagaal boqol iyo afartii hijriyada waxay dowladdii bortaqiiska la wareegtay dalka cummaan kadib markii ay ka geysatay xasuuqyo aad u foolxun waxaana hogaaminayay alfonso albukirik inkastoo dowladda cummaan ay dagaallo adag kala hortagtay haddana kuma guulaysan inay iska caabiso sababo la xidhiira qabaa'ilka dega cummaan oo xilligaasi iskhilaafsanaa bilowgii qarnigii toban iyo toddobaad qoyska aliya curubiyah ayaa la wareegay hoggaanka dalka cummaan wuxuuna imaam naasirubnu murshid ku guulaystay inuu xoojiyo dowladdiisa midayana reer cummaan taasoo u fududaysay inay iska dulqaadaan cadowgii bortaqiiska sannadku markuu ahaa kun hal boqol labaatan iyo saddexdii ayay reer cumaan ku guulaysteen inay iska xoreeyaan bortaqiiska waxaana guushan ay xaqiijiyeen reer cumaan aad ugu farxay imaaradihii islaamiga ee bariga afrika taasoo keentay inay gurmad weydiistaan maadaama iyaguna wajahayeen isla cadowga bortaqiiska imaaradihii ka jiray mombasa malindi kalwah sinjibaar iyo muqdisho ayaa gacmo furan ku soo dhoweeyey ciidamadii badda ee cummaan iskaashigan dhex maray muslimiinta ayaana suuro geliyey in bariga afrika laga xureeyo bortaqiiska maamulkii cummaanna uu soo gaaro dhulkan xilligii uu aad u xoogganaa isticmaar ka muuqda ee reer galbeedka wuxuu dalka cummaan ka mid ahaa meelaha ay aadka u hunguriyeynayeen dowladaha reer galbeedka ingiriiska ayaana wakhti ka mid ah ku guulaystay inuu kor ka maamulo dalka cummaan markaan ka hadlayno cimilo ahaan dhulkan waa mid saxaro ah meelaha qaarna waa dhul buuraley ah waxaana xilligan uu ka kooban yahay sagaal gobol oo kale ah musandam albariimi albaadina masqad addaahira addaakhiliyah alsharqiyah alwustaa iyo gobolka dafaar magaalooyinka ugu waaweyn waddanka cummaan waxaa ka mid ah saalaxa buushir saxaar assawiiq barkaa iyo masqad oo ah caasimadda waddanka cummaan
ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله